annaga shabeellaha dhaxaye hiiraan haddaan reer hiiraan nahay lagalama hadda igadaa lagu wareejiyaa la yidhi maqalay igu tahay saad adinka idaacadd iyo telefis xamarna waa joogay guddoomiyii gobolka hiiraanna waa ahay xamarna waa joogay dowladda soomaaliyeedna igama talagelin igadna igama talagelin idaacadda saad uga dhegaysateen aan uga dhegaystay walaxan anuu ka madaxoon idaacadda aan ka dhegaystana ninkii idaacadda ka sheegay meeshuu u ratay u aadi maaha dadkayguna u aadi maaha dadka jiraana wakiil lagama ah hiiraan iyo shabeellaha dhexana waxaa la dhisi doonaa hiiraan iyo shabeellaha dhexana waxaa la dhisi doonaa markii reer hiiraan iyo reer shabeellaha dhexa ku heshiiyaan siday u dhisanaayaan iyo siday wax ku qaybsanaayaan waxoo dhanna ciiriin ku qaybsadaan kadibna ayagoo ciiriinka ku kala haystay ay isku darsan doonaan haddii alla idmee igad loo adeegsan maaha igad loo adeegsan maaha ayagaa isdiiday lamalo igad anniga shabeella dhexa isku kahayna qasbi mihi waa diidnay igad annaga igad waa diidnay